أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحaabihi أجمعين أma bعd waxaan soo haynay tafsiiru suurati ali cimraan casharkeenna caawa wuxuu ka bilaabmaya aayadda boqol iyo toban iyo saddexaad ee suuradda ka mid ah qaala tacaala alla wuxuu yidhi laysuu ma ahaan laysuu ma ahaanin sawaa'an kuwa jin a ma ma ahaanin ahlu kitaabku min ahlilkitaabi ahlu kitaabkii ummatun ayaa ka mid ah ummad ummadda oo qaa'imatun sugan oo xaqi ku taagan qaa'imatun cala alxaqi xaqi ku taagan oo xaqi ku sugan yatluuna aqrinayaan kuwaasoo yatluuna aqrinayaan aayaatillaahi alla aayaadkiisa aanaa alleyli habeenka saacadihiisa wahum yasjuduuna walxaal hum iyaga oo yasjuduuna sujuudayaan ayay aayaadkii alla aqrinayaan ay ku tukanayaan yu'minuuna way rumaynayaan billaahi allay rumaynayaan walyowmi alaakhiri maalinka aakhiray rumaynayaan wayamuruuna waxay farayaan bilmacruufi macruufka wayanhowna waxay reebayaan cani lmunkari munkarkii xaggiisa wayusaaricuuna way degdegayaan fi lkhayraati khayraadkay ay ila lkhayraati khayraadka intii ka abay u degdegayaan wa ulaa'ika kuwaada min asaalixiina kuwa suusuuban ayay ka mid ahaadeen wamaa wixii yafcaluu ay sameeyaan oo min khayrin khayr ah falan yukfaruuhu laga hoojin maayo kaasi wallaahu allana caliimun ku ogaal badan waayo bilmuttaqiina kuwa alla ka cabsada midkii ku ogaal badan ee markii laga soo hadlay ahlu kitaabkii laga soo sheekeeyo walow aamana ahlulkitaabi lakaana khayran lahum markii alla uu sidaa uu tilmaamay oo alla uu sidaa yidhi oo ahlu kitaabkii markaa loo qeybiyey minhum اlmu'minuuna waakharuhum اlfaasiquun muminuun mu'miniin inay leeyihiin faasiqiin inay leeyihiin marka sidaa loo qeybiyey oo uu rabbi uga soo hadlay ayaa halkanna aayaddanna macnahaas ayay bayaan iyo caddayn usii tahay marka waxaa la leeyahay ahlu kitaabkii isku mid maaha iyaga dad toosan oo xaqa ku toosan baa ku jiro iyo kuwo markaa aan toosnayn oo iyaga qalloocan sidii laga soo hadlayo marka allah wuxuu leeyahay aayaddan marka sababu nusuulkeeda ibnu cabbaas iyo waxaa laga wariyey inuu yidhi lamaa aslama cabdullaahi ibnu salaamin wa asxaabuhu cabdullaahi ibnu salaam markuu soo islaamay iyo asxaabtiisa qaalat axbaaru lyahuudi yahuuddii culimmadoodii kuwii baatilka ku haray ee adduunyada siistay diinkooda waxay yidhaahdeen maa aamana bimuxamedin sala allahu calayhi wasalama ilaa shiraarunaa muxamed ma rumaynin ilaa waxaa rumeeyey uun kuwii noo xumaa walowlaa daalika haddaynan taa ahaynna maa tarakuu diina aabaa'ihim aabbayaalkood diinkoodii kama aynan tageen aayaddan baa marka soo degtoo laysuu sawaa'an isku mid maahan baa la leeyahay kuwii nebigooda rumeeyey kitaabkoodii rumeeyey oo markii nebiyullaahi moxamed yimid xaqi uu ula yimid oo qur-aankii uu yimidna raacay oo rumeeyey kuwaa iyagu dad tilmaan wanaagsan leh waaye oo daaco rabbi iyo isku daray wanaag isku daray iyo iimaankii xaqiiqdiisii la yimid marka aayadda sababu nusuulkeeda halkaas ayb tafsiirka marka laysuu sawaa-an damiirka marka waawuljamaacaha xaggee loo celinayaa ibnu cabaas iyo mufasiriin badan ahlu kitaabkay u celiyaan macnuhuna wuxuu noqonayaa laysa ahlulkitaabi sawaa-an nimankan kitaabka haystee ahlu kitaabka isku mid maaha ayaga oo kuwana waa fiican yihiin kuwana waa xun yihiin isku mid maahan marka waxaa laga hadlayaa marka laysuu la leeyahay marka waa ahlu kitaabki cabdullaahi bnu mascuud radia allahu canhu isagana wuxuu leeyahay waaul-jamaacaha wuxuu u laabanayaa mu'miniinta oo ummatu moxamed iyo ahlu kitaabkii mu'miniintii iyo ahlu kitaabkii ayaa ayaa ayaa loo jeedaayo macnuhu waxa uu yahay laysuu sawaa-an mu'miniin ummatu moxamed asxaabtii rasuulka oo dhinac ah iyo isku mid ma ahan gaaladan ahlu kitaabka oo ummatu moxamed marka sifaadkan ay leeyihiin marka labadaa tafsiir baa ku jirta waawuljamaacaha laysuu ma ahanin ahlu kitaabkii kaabaa loo badan yahay aan ku wadno laysuu ahlu kitaabku ma ahaanin oo maynan ahayn sawaa-an kuwo jin a ma ahanoo baatilka kuwo yacnii wada baatil ku wada taagan wada xaq ku taagan ma ahanoo isku mid maaha iyagii ayb min ahlilkitaabi ahlu kitaabkii ummatun ayaa ka mid ah ummad ummadda oo qaa'imatun laba macnaa ku jirta ay haabitatun ummad sugan cala alxaqi xaqa ku sugan ayaa ka mid ah qaa'imatun calaa kitaabillaahi kitaabka alla ku taagan oo ku sugan tafsiir kaloo saddexaadna wuxuu leeyahay qaa'imatun ay mudiicatun waxaa ka mida marka ummad qaa'imatun mudiicatun tu adeecaysa rabbigeed ah min ahlilkitaabi ahlu kitaabkii ummatun ayaa ka mida ummad ummadda oo qaa'imatun xaqa u taagan xaqi markaa yacni ku taagan xaq oon xagga xagga uga dhaqaaqaynin kuwaa oo yatluuna akrinayaan aayaati illaahi alla aayaadkiisa akrinayaan oo kitaabka allay akriyaan ayb marka waxay ku tilmaaman yihiin kitaabkii alle inay akrinayaan qiraa'adana marka waxaa loo jeedaa baa la yidhi mujaahid sida uu ku fasiray ay yatabicuuna aayaati illaahi alla aayaadkiisa ay raacayaan suuratu lbaqarana waa kusoo marnayo oo aladiina aataynaahum lkitaaba yatluunahu xaqa tilaawatihi marka tilaawada mararka qaar raacitaanka waa lagu fasiraa macnuhuna marka yatluuna waxay raacayaan waay aayaatillaahi alla aayaadkiisay raacayaan ayb ama yatluuna min yacni tilaawada qiraa'o ka dhig haddaad doonto oo markaa yatluuna waxay akrinayaan aayaatillaahi alla aayaadkiisay akrinayaan aanaa alleyli habeenka saacadihiisa dhexdeeda aanaa marka waxaa weeyaan saacaad ayb waaxiduhaa marka mfradkeedii waxa ay tahay iniyun ama inyun ayb mihlu naxan waanxaa inan iyo yani aanaa marka naxan anxaa mican amcaa ayb sidaas yani kuwaasay isku isku mid yihiin marka isku wasni noqonayaan inan weeyaan mfradkeeda aanaa alleylina aanaa-dana waxay ku nasbisantahay daraf ahaan yatluuna aayaati illaahi bay akrinayaan aanaa alleyli habeenka saacadihiisa dhexdeeda ayay akrinayaan oo waa tukanayaan waay macnaa walxaal hum iyaga oo yasjuduuna sujuudayaan ay yusalluuna lianna tilaawadu laa takuunu yani wahum wahum yasjuduunadan in jumla xaaliya laga dhigo oo qur-aankay akrinayaan xaala kownihim saajidiin macnaha waa tukanayaan oo qur-aankii bay akrinayaan iyagoo sujuudiina la imaanayo ama in wahum yasjuduuna laga dhigo jumla musta'nafo markaa ay noqoto wahum iyaga yasjuduuna waa sujuudayaanoo ilaahay bay marka u sujuudayaan oo qiraa'adii waxaa dhici karta inay ka maran tahay salaad oo qofka qur-aan inuu akhrisanaayo salaadna uunan dukanaynin waa dhacdaa inuu salaad tukanaayo qur-aan akrinayana waa dhacdaa labadaasay jamcinayaan kuwaan way marka salaadiina way tukanayaan qur-aankiina waa ku dhex akrinayaan nebigana sala allahu calayhi wasalama salaadihiisa yacni qur-aan akhriskiisu salaadowba u badnaa inta badan nebiga qur-aanka salaaduu ku dhex akri jiray ayb marka saacaatu leylkan marka waa qiyaamuleylkay dukanayaan ibnu mascuud isaga wuxuu yidhi hiya salaatu lcatamati waa salaada cishaha yusalluunahaa waa tukanayaan walaa yusaliiha man siwaahum min ahli lkitaab qoladaa nebiga raacday maahane cid kale oo ahlu kitaabah oo iyagu yacni habeen cishaha tukataa ma jirtaba iyaga unbaa tukadaan marka anaa alleyl cishahu ku fasiraya cabdullahi bnu mascuud radia allahu canhu yu'minuuna way rumaynayaan billaahi allay rumaynayaan iyo walyowmi alaakhiri iyo maalinka dambe waya'muruuna waxay farayaan annaasa dadkii bilmacruufi bay farayaan wayanhowna waxay ka reebayaan can ilmunkari munkarka xaggiisa ayay ka reebayaan wayusaaricuuna way degdegayaan fi lkhayraati ila alkhayraati bay u degdegayaan marka fii bimacnaa ilaa waaye min baabi marka xuruufuljari yanuubu bacduhu bacdan wayusaaricuuna way degdegayaan fi lkhayraati ila alkhayraati bay u degdegayaan khayraadka intii ka ah wa ulaa-ika kuwaada min asaalixiinay ka mid yihiin kuwa wan wanaagsan ee suusuuban ayay kuwaasi ka mid yihiin kuwii horena maxaa lagu soo sheegay dad xun inay ahaayeen aayadda ka dambeysana waaba ka hadlaysaa ee tan aayadda kasii ta kasii dambayso wamaa wixii maada shardiyo waayo wamaa wixii yafcaluu ay sameeyaan oo min khayrin khayr ah falan yukfaruuhu laga hoojin maayo asalka ficilka kafara yani shayga marka la duugo oo la qariyo marka falan yukfaruuhu laga aasi maayo oo laga duugi maayo maxaa laga wadaana ma la duudsiinayo waayo oo ma la ku yacni ma laga hoojinayo oo waa helayaan wixii ay khayro ay sameeyeen way helayaan marka kafara hal mafcuulay qaadataa sida badan markay mutacadi tahay hal mafcuul unbay marka u tallawdaa hadda laakiin laba mafcuul bay hadda qaadatay waayo yukfaruuhu ficilka yukfaru waa muqayiru siiqa waayo laba mafcuul bau qaato kan koowaad naa'ibulfaacilka waayo waa waawdaas waayo mafcuulka labaadna waa damiirkaas hu-da ah waayo oo marka xaalatu nasbahaba taagan marka naa'ibulfaacilkii waa mafcuul koowaad isagaa taagan mafcuulkii labaadna damiirkaa taagan kafarana laba mafcuul ma qaadan jirin tadmiinaa ku jira marka oo ficilkan marka oo kafara ah waxaa la dimnisiinayaa falan yukfaruuhu falan yuxramuuhu falan yuxramuuhu laga hoojin maayo waay marka macnaha oo shayga marka yacni marka qofka aan la shay haddii qofka uu sameeyey la asturo oo la qariyo oo aan waxba laga soo qaadin qofkaa wixii uu sameeyey waxba lagama siinin soo maha waa laga hoojiyey waa ku hungoobay sidaa mal ma lagu sameynayo way marka ayb falan yukfaruuhu laga asturi maayo macnaha laga hoojin maayo ayb tadmiinkaas baa marka macno ayaa ku jira ay falan tuxramuuhu ama falan yuxramuuhu marka meeshaa macno asmaada alle isim ka mid a macnihiisa ayaa meeshan ku jiro oo min asmaa illaahi tacaala waxaa ka mid ah shakuur ilaahay marka waa shakuur shakuurna macnihiisu waxay tahay mid abaalgudid badan waay marka ilaahay qof khayr sameeyey iimaanna ku saleeyey marnaba ilaahay ka abaaldhici maayo marka wallaahu shakuurun xaliim iyo aayaddan marka waa ismudaabaqeynayaan waa isdaboolayaan laba xarafkan marka laba qiraa'a ku jirto wamaa tafcaluu min khayrin falan tukfaruuhuna waa la akhriyey marka khitaabku wuxuu noqonayaa wamaa wixii tafcaluu aada samaysaan oo min khayrin khayr ku bayaansan falan tukfaruuhu laydinka hoojin maayo wallaahu alleh caliimun ku ogaal badan waayo bilmuttaqiina kuwa isaga ka dhowrsado oo alle kuwa rumeeyey alla mid ku ogaal badan waayo waa hawaabinayaa waana abaal marinayaa waxooda iyo xaqoodana ee ka abaaldhici maayo allah subxaanahu watacaala in اladiina kafaruu lan tugniya canhm amwaaluhm walaa أwlaaduhm min allahi shayئa in aladiina kuwa kafaruu kufriyeyna lan tugniya ma tarayso oo ma deeqayso canhum iyaga xaggooda amwaaluhum maalyaalkooda walaa wlaaduhum iyo ilmahooda toona min allahi min cadaabi illaahi ilaahay cadaabkiisa xaggiisa shay-an waxba ka deeqi mayso oo uga tari mayso wa ulaa-ika kuwaadaas asxaabu nnaari naarta dadkeeda waay hum iyagu khaaliduuna kuwii waaraya waay fiiha fi nnaari naarta dhexdeeda kuwii ku waaraya kuwaas marka waa la ammaanay kuwa kufriga ku baaqi ahna xaalkoodu waa sidaan ina aladiina kuwa kafaruu kufriyey lan tugniya ma tarayso oo ma deeqayso canhum iyaga xaggooda amwaaluhum maalyaalkooda yacni maalkoodu ka celin maayo walaa wlaaduhum ilmahooduna ka celin maayaan min allaahi min cadaabillaahi ilaahay cadaabkiisa xaggiisa shay-an waxba ka celin maayaan waxay ka celinayaan malaho lan tanfacakum arxaamukum walaa wlaadukum yowma alqiyaamati yufsalu baynakum ama yafsilu baynakum maalinta qiyaamaha marka waa la idinkala soocayaa allah idinkala soocaayo riximko qaraabadoodii iyo maalkoodii midna waxu tari maayo marka macno weyn baa meeshan ku jiro maalka iyo owlaadda maxaa loo soo qaatay waa labada qofku isku ilaaliya wey maalna qofka marku kaydsado ou meel dhigto wuxuu isleeyahay haddii dhibku soo gaaro maalkaaga horta waxbuu kuu tarayaa ee haddii maalka lasoo dhaafana ilmaha iyo cashiiradaada iyo qabiiladaada iyo saaxiibadaa iyo dadkii adiga garabkaaga taagnaayay iyaguna bal waxbay kuu tarayaan buu qofku isleeyahay marka labadiibaa marka quus laga geliyayo waxaa la leeyahay war maalinta qiyaamaha marka la tago cadaabka alle labadaa waxba kama taraan yafsilu baynakum waaba ilaahay waa idinkala bixinayaa bal waa kala cararayaanba yowma yafiru lmar'u min akhiihi wa ummihi wa abiih wa saaxibatihi wa baniih likulli imri'in minhum yowmaidin shanun yugniih bal maalinkaas dadkoo dhan inay naar galaan oo adi badbaado ayaad jeclaanaysaan ayb oo inta yawadu lmujrimu low yaftadii min cadaabi yowmaidin bibaniihi wa saaxibatihi wa akhiih wa fasiilatihi alatii tu'wiihi waman fi lardi jamiica huma yunjiih waxa dhulka saaran oo dhan inay meeshay ka baxayaan ha ka baxaane adiga untaada ayuu qofku isleeyahay marka qof aada adigiiba isku fura lahayd berri inaad maanta u naar gasho ayaa lagaa celinaa marka oo maal inaadan marka u naar tegin waxa dadka naarta geeyo oo xaaraanta ay ugu dhacaanna maal unbaa u badan maalkaas marka qofka haddii shahwana dadka waa loo geliyey maalka oo qofku waa xoole inuu jeclaado bani aadamka oo ilmo jeclaado waa lagu abuuray haddana asbaabta qofka gaalnimaa ugu weyn dembi la galo sababta marka gaalada gaalnimada ku rido waa adduunyo iyo aakhira markay isbarbar dhigaana middaan dhow ay ka dooranayaan dalika biannahu mustaxabu alxayaata addunyaa cala alaakhira saas unbaa marka u geynayso kufri oo u jeedo qofka inuu ku dhaco jannadiina de marka waxaa lagu wareejiyey waxa naftu ka hato xadiidku wuxuu ahaa xufat iljannatu bilmakaarih wa xufat innaaru bishahawaat naarna waxa naf jeceshahay baa lagu hareereeyey jannadana waxay naf kahanayso ayaa lagu wareejiyey qofku marka jannadana waxaa ka xigo waxaas naftu dhibsanaysa inuu dardaro oo naftiisa ou qasbo ayaa jannadii ka xigto naartiina waxaa ka xigto waxaas naftu ay jeceshahayoo sida yacni xayawaanka qaarkiis dooliga oo kale marka la rabo in la qabto ama sagaarada in dabin loo dhiga marka la rabo wax yaraa lagu sasabaa oo meelaha loo dhigaa waxaas yarkaa qaad isagoo isdhahaya ayuu ku halaagsamaayo ku dhintaa ee shahawaadka adduunyada marka waxaasoo kale ay ka dhigan yihiin haddii marka waxaas aadan u nuglaanin oo tii alla un aad ka doorato waa badbaadaysaa marka ogow jannadii wax naf jeceshahay laguma hareereynin waayo adiga waxaa lagaa rabaa inaad ilaahay dartiis waxa naftaadan jeceshahay inaad ilaahay dartii uga tegaysid iyo in kalea lagu feerinayo bal allihii ku abuuray iyo naftan xuntaa cidda aada dooranayso daacadooda ayaa lagugu imtixaanaya marka sidaasaa marka qur-aanku uu leeyahay maal iyo ilmo wax matarayaan haddii lagu yiraahdo waxa ay dadka isku halleeyaan labadaas waayo aakhira waxba kama taraaya maxaa wax taraaya marka camalka saalixa camalka saalixa qofkii ilaahay kala hor yimaado wanaagu marka uu gaarayaa ayb oo kuwaa iyagu marka yani darajaad waaweyn baa ilaahay subxaanahu watacaala uu siinaya waman yaatihi mu'mina qad camila الصaalixaati faulaa'ika lahum darajaat اlculaa hadduu marka alle ugu yimaado isagoo mu'mina camal saalixana uu la imaaday kuwaasi marka darajaad sarsare ayaa ilaahay subxaanahu watacaala uu siinaya wa ulaa-ika kuwaadaas asxaabu nnaari naarta dadkeeda waay hum iyagu khaaliduuna kuwii waaraya waay fiiha fi naari naarta dhexdeeda ku waaraya mathalu maa yunfiquuna fi hadihi alxayaati اddunyaa kamahali riixin fiiha sirun asaabat asaabat xarha qowmin dalamuu anfusahum faahlakat wamaa dalamahum اllahu walakin anfusahum yadlimuun mathalu maa kii tusaalihiisa yunfiquuna ay bixinayaan fii haa fii haadihi tan dhexdeeda ay ku bixinayaan tan day-alxayaati nolosha ah addunyaa dhow tusaalihiisu ka mahali riixin dabayl oo kale waay tusaal tusaalaheed dabaysha oo fiihaa dhexdeeda sirun ou ahaaday qabow aada u daran dhexdeeda ou ahaaday dabaysha oo asaabad ku dhacday xarha qowmin qolo beertee beertood ku dhacday qolada oo dalamuu dulmiyey anfusahum nafahooda dulmiyey fa ahlakad ay halaagtay marka hu beertii marka ay baabi-isayoo xarhigii iyo beertii ay halaagtay wamaa dalamahum llaahu alla ma dulminin walaakiin lagu noqoya yadlimuuna anfusahum anfusahum nafahooda oo keliya unbay yadlimuuna ay dulminayaan aaya aayaddan marka waxay ka mid tahay tusaalooyinku qur-aanka uu bixinayo iyo mahmaahooyinku qur-aanka uu ku mahmaahayo laba shay baa marka laysgarab dhigayaa oo laysku tusaale qaadanayaa dad aan iimaan lahayn oo gaalo ah oo aan camalkoodu aasaas uunan ku taagnayn waxa ay bixiyaan oo ay nafaqeeyaan adduunyada dhexdeeda ay ku bixiyaan ayaa waxaa lagu shabahay nin beer abuuray oy beertii u baxday markay beertii baxdayna dabayl qaboow badan ay beertii ka asiibtay oo geedihii dhammaa caleentii ka daadisay oo ay baabi-isay iyada dhanba oo beertii ay ka halaa ay ka halaagsantay yacnii ninkaas waa shaqeeyey shaqadiisiina baaba ay ku dambeysay waa nin tacabna galay khasaarayna labadaasa isugu darantay marka waxaan ay bixinayaan waa qarash beer la geliyey beertiina ay baaba-day beertu marka haddii qarash la geliyo ay ba-do ay baaba-do maxaa kasoo noqonaya waxba kasoo noqon maaya kuwan camalkoodana aakhira wax kasoo noqonaya male waqadimnaa ilaa maa camiluu min camalin fajacalnaahu habaan manhuuran ay la macno tahay iyo mathalu ladiina kafaruu birabbihim acmaaluhum karamaadin ishtadat bihi الriixu fii yowmin caasifin laa yaqdiruuna mima kasabuu calaa shay dalika huwa adalaalu lbaciid waa dabayl marka yacni dambas dabayl ku dhabatay oo kale eberay ka dhigaysaa waa kala waa kala firdhinaysaa suurat lbaqarana waxaan kusoo marnay ayawaddu axadukum an takuuna lahu janna aayaddaas nacam aayadahan oo dhan marka waa isku macno hal mas'alana marka nalooga dhaadhicinayaa aayaddan ama nalagu fahamsiinayaa mas'alada nalagu fahamsiinayaa waxay tahay ummadaha caalamka ku nool dadka adduunyada ku nool ee caalamkan joogo nin walbaa dadaal iyo camal iyo shaqou qabtaa shaqada uu qabanayana natiijou ku raadiyaa dadka maanta diinta isku khilaafsanna nin walbaa acmaalow samaynayaa waxaan maxaad u samaynaya haddii la yidhaahdana wanaag iyo khayr iyo thawaab iyo abaalmarin baan ilaahay uga rabaa buu leeyahay allaan ugu dhowaanayaa buu dhahayaa innaga marka waxaana la tusayaa camalka rabbi loogu dhowaado shareecada saddex shardi bay u samaysay waxaa horta qofka uu u camalkaa uu u sameynayo inay ahaato ilaahay dartiisa shayga labaadna waxa uu yahay camalkaas rusushii alle inuu ka yimid oo weliba rasuulullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam hadyigiisa inuu waafaqo shardiga saddexaadna wuxuu yahay an yakuuna calaa asaasin saxiixin asaas saxiix ah waa inuu dushiisa ku dhisnaado asaaska saxiixa maxaa laga wadaa iimaana laga wadaa haddii aadan mu'min ahayn oodan alle i aakhiraba rumaysnayn shaqo kastood qabato ilaahay dartii u qabo oo dano kala ka lahaanin haddaad doonto haddii aada doonto marka yacnii si saxoo sharciga waafaqsan ha noqdo marba haddii aad adiga aadan muslim ahayn oo aadan iimaan aslul iimaanku uu kaa maqan yahay camalkaas hal bacaad lagu lisay man camila saalixan min dakarin ow unthaa wa huwa mu'minun baa leeyi waana mas'ale laysku haayo ogow qolo walbaa waa dadaashaa shaqay qabataa caamilatu naasiba yacni ha u malaynin marka gaaladu inaynan shaqo qabanin waxaad ku arkaysaa gaalada bal dadka mushrikiinta qaarkood owthaanta iyo asnaamta kuwa caabudo sida siikha oo kale waxaad arkaysaa waqtiga salaada subax aan soo aadayno oon guryaha kasoo baxayno oon masaajidka aan u soconno oon salaad aan salaad subax aan tukanayno ayaguna waa socdaan macbadkii iyo tambalkii bay u socdaan meesha marka ay ku caabudaan gurunaanaha iyo waxyaabahaas ayay u socdaan waxaad is leedahay war dadka saacaddan soo kacay oo saan u dadaalayo saan u shaqaynaayo talow bal maxay rabaan allaan raalli gelinayo ku leeyahay maxaan marka qof kastoo marka camal sameeyo oo ilaahay baan ku raalli gelinayaa dhaho ma laga aqbalaa ma saxsan yahay maya ma saxsana aayaddu waxay tilmaamay waxay tahay ninkii camalkiisa ku qabto iimaan la-aan iyo aasaas la-aan iimaan saxiixa haddii aada lahayn camal kastood samayso aakhiro eber waaye aayadda macnahaasayna fahamsiinaysaa waana maqaasidda islaamku uu ka hadlo mid ka mida wayn mathalu maa yunfiquuna maadan marka mawsuulana waa laga dhigi karaa waxaana waa laga dhigi karaa masderiya haddii marka mawsuulo laga dhigo waa sidii marka hore aan ku laqbaynay mathalu maa mathalu ladii kii tusaalihiisu wuxuu yahay yunfiquuna yunfiquunahu caa-idkii marka waa waa maxduuf yunfiquunahu ay bixinayaan fii hadihi alxayaati dunyaa nolosha yani adduunyadan dhexdeeda ay ku bixinayaan ilaa aakhirihi markaas marka tashbiihu wuxuu noqonayaa tashbiihu maxsuusin bimaxsuusin shay maxsuus abaa maxsuus lagu shabaha beer hadda mushabaha iyo mushabahu bihiga waxa wax lagu shabahayaa waa maxay waa yacni beer waa beer baaba-day oo dabayl ay markaa qabow badan intay ku timid ay baabi'isay beertu marka shay la taabo karo maxsuusa waayo dabayshuna waa sidoo kale shayga ay bixinayaan mathalu ladii yunfiquunahu waxa ay camal ay sameynayaan ay bixinayaanna wax la arkaayo waa isagana lacagay dhiibayaan shaqay qabanayaan marka maxsuus baa maxsuus lagu shabahay haddii laakiin maada laga dhigo masderiye laga dhigo oo mathalu maa yunfiquuna mathalu infaaqihim la dhaho waxbixintoodu waxay la too tahay ama waxbixintoodu waxay la mid tahay ama la tusaalo tahay marka la yidhaah wax bixin wax la arkaayo maa maxsuus maaha wax bixintu waa shay marka macnawi ah weyn oo shay markaa maxsuusama noqonayo tashbiihu marka wuxuu noqonayaa tashbiihu macquulin bimaxsuusin shay caqliga lagu suuraysan karo ayaa waxaa lagu shabahayaa wax la taabo karo balaaqadana wax macruuf ku ah waayo la garanayo ayb marka mathalu maa yunfiquuna mathalu mathalu ladii kii tusaalihii yunfiquuna ay yunfiquunahu ay bixinayaan fii haadihi tan dhexdeeda ay ku bixinayaan tan day alxayaati nolosha ah addunyaa dhow ka mathali riixin bou la tusaale yahay dabayl oo kale dabaysha oo fiihaa dhexdeeda sirun ou ahaaday sirun marka laba tafsiir baa ayaa ku jirto qabow aad u daran dabayl qabow daran wadato qabowgu markuu aada u daran yahay geedaha waa baabi-inaan caleemahu ka daadinayaa miro ma bixinayaan eberow ka dhigaan walidaalika dhulkaas galbeedka xilliga qabowga ou jiro winterka ah waa waqtiga jiilaalka ay dhahaan waa jiilaalo wax baxaaya ma lahan dabeyshaas qabow ayaa geedaha yacni caleentii iyo cagaarkii dhulka ka dhigaysa xilliga marka qoraxdu ay soo baxdo kulaylka ahna waa waqtigu geeduhu ay cagaaranayaan ayb marka innaga qabow markaan ka hadalno dalkan markaan joogno qabow marka la yidhaahdo roob da-aaye iyo gu iyo xagaa iyo unbaa noo suuraysan qabowga laga hadlaayo kan maahan kan oo kale maahan ummad uun annaga waxaa jawigeenu jawi muctadila waay alxamdu lilahi macnaha labaad marka fiihaa sirun in lagu fasiro sawtu lahiibi nnaar dabka markau aad loo shido codka uu bixinayo marka uu jagagaclaynayo marka marka riixun dabayl fiihaa dhexdeeda sirun jagagaclayn u saaxiib ah markaa yacni sawd iyo cod u saaxiib ahoo jagagaclaynayso waa dabayl marka dab wadato oo qaylinayso oo jagagaclaynaysa oo meeshii ay asiibtaba hore u gubayso marka taa oo asaabad ku dhacday asiibtay xarta qowmin qolo beerteed asiibtay qolada oo dalamuu anfusahum naftoodii dulmiyey bacd almufasiriin baa waxay leeyihin dad meel aan wax lagu beeranin iyo waqti aan wax la beeranin dad beertay ayaa marka dabeyshaas uga soo toostay mushriguna kaasoo kale uu la mid yahayo cibaadadii booskeedii boosaan ahayn buu dhigayaa marka nin meel aan wax lagu beeranin waqti aan wax la beeranin wax beeraayo kaleu la mid yahay bay dhahayaan laakiin tafsiirkaas ma ma xoog badna fa ahlakathu ay way halaagtay marka way baabi'isayoo fa ahlakat ilxarha beertii bay eber ka dhigtay oo ay baabi'isay ayb marka alimaamu lbaqawi wuxuu leeyahay fa macna alaayati mathalu nafaqaati lkufaari gaalada waxay bixinayaan fii dahaabihaa tegiddeeda waqta alxaajati ilayhaa inay ka tegayso waqtigay ugu baahi badan yihiin tusaalaheeda ka mathali zarcin waa beer asaabathu riixun baaridatun dabayl qabow ay ku dhabatay fa ahlakathu ay halaagtay ayb oy baabi'isay marka ow naarun ama naar ay ku kacday fa axraqathu ay gubtay falam yantafic asxaabuhu minhu bishayin qofka iska lahaa marka uunan waxba ka dheefsanin yani markay ugu baahi badan yihiin ma helayaan marka camalkaaga si markaad ugu baahi badan tahay aada u hesho waxaad yeeshaa waxaa ku dadaashaa iimaan ku saley ikhlaas ku saley mutaabacada nebigana uga dayo ha ku daalin waqti ha iskaga dhammaynin wax nebi moxamed uunan diin ka dhiganin man camila camalan laysa calayhi amrunaa fa huwa raddun caawo dhan haddaad kusoo jeedid waxaan nebi moxamed ka imaanin xaggiisa waqtina waa kaa dhumay waana daashay adaana lagugu soo celinayaa camalka saddexdaas rukni waa inuu helaa ikhlaas ilaahay dartii inaad u jeedidoo dan aadan kale aadan ka lahayn mutaabaco aada nebiga ku raacaysid iyo midda saddexaadoo markaad samaynayso waa inaad caqiidadaadu saxiix tahay ood qof mu'min oo muslima aad tahay marka dadka muslimiinta ad waaba muslimiin labada shardi baa muhima marka inay ilaaliyaan ilaahay dartii ha u sameeyaan waxa aad samaynaysana ka fiirso sharcigu inuu ku yimid iyo in kale wamaa dalamahum ullahu alla ma dulminin walaakin lagu noqoyee anfusahum nafahooda keliya unbay yadlimuuna ay dulminayaan naftooda bis unbay dulminayaan yaa ayuha aladiina aamanuu laa tatakiduu biطaanata min dunikum laa ya'luunakum khabaala yaa ayuhaa hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow laa tattakhiduu haka ha samaysanina biطaanatan saaxiib hoosaad waday hoosaad ha samaysanina kaas oo min duunikum idinka sokadiin ah oo aan idinka idin ahayn oo idinka duwan saaxiib hoosaad ha ka samaysanina laa ya'luunakum laa ya'luuna gaabin maayaan kum ay lakum idinka yacni xaggiina yacni idinkaga gaabin maayaan khabaalan fasaadin fasaad yacni xaggiina uga gaabin maayaan wadduu waxay jeclaysteen oo ay tamaniyeen maa canidtum ay canatakum idinka dhibkiina yay jeclaysteen qad xaqiiqe ahe beded waxaa muuqatay albaqdaa'u caradii ayaa muuqatay min afwaahihim afafyaalkooda xaggeeday kasoo muuqatay wamaa waxa tukfii ay qarinayso suduuruhum laabahooda yani wamaa waladii kii tukfii ay tukfiihi ay qarinayso suduuruhum laabahooda ayaa akbar weynin badan oo ka weynin badan mimaa yudhiruunahu waxay muujisanayaan qad xaqiiqe ahe bayannaa waan caddaynay lakum idinkaan idiin caddaynay al-aayaati baanu idiin caddaynay aayadihii in kuntum haddii aad tihiin tacqiluuna inaad wax garanaysaan ayb yaa ayuha markaa ahlu kitaabada markii laga sheekeeyey caqiidadooda xumaanteeda ee nacaybka ay qabaan sida ay ugu dadaalayaan dadka inay u dhumiyaan markuu rabbi ka sheekeeyey ayaa mu'miniinta waxaa la leeyahay war dadka tilmaamahaa leh saaxiib hoosaad aada la tashataan ha ka dhiganina markaan marka mu'miniinta loo soo jeestay waa nahyi mu'miniinta wax laga reebayo yaa ayuhaa hooyo aladiina kuwii aamanuu rumeeyow laa tattakhiduu haka dhi ha samaysanina bitaanatan ha samaysanina saaxiib hoosaad bitaana marka dharka laga hadlaayo bitaana waxaa la yidhaha marada hoose oo jirkaaga la xiriirto bitaana la yidhaha midaas ayb midda kale marka yacni korana marka dithaar ayaa la yidhaha bitaanadu marka ama yacni shicaarka albitaanatu washicaaru shayga adiga jirkaaga la xiriiro jirkaaga la xiriiro sida garanka oo kale iyo waxyaabaha marka adiga iyo jirkaaga ayna waxbaba udhaxaynin marka maxaa laga wadaa macnaha laga wado waa kuwa aada idinkugu dhow oo aada warkiina iyo taladiina iyo markay idinka taagan tahay kuwa aada la tashataan ha ka dhiganina kuwan leanna shayga adiga kuu dhow oo garankaaga ama funaanadaada oo kale say kugu dhowdahay saaxiibka kugu dhow waa ninka adiga sirtaada aada u sheeganayso ood u sir waranto waay ha ka dhiganina macnaha saas laa tatakiduu ha samaysanina bitaanatan waday hoosaad saaxiib hoosaad ha samaysanina bitaanada oo min duunikum idinka keyrkiin ah marka min duunikum waa nacti bitaanatan taayana laga sifeynaya waqiila waxaa la yidhi waxay ku tacalluqaysaa tatakiduu min duunikum ha ka samaysanina saana waa la dhihi karaa bitaanada oo min duunikum idinka keyrkiin ah idinka keyrkiin ah maxaa laga wadaa idinka mu'miniinta aan ahayn yaa waayo marka waa gaaladiin laa ya'luunakum marka jumla musta'nafow laa ya'luunakum idinka gaabin maayaan ay laa ya'luuna lakum idinka xaggiina marnaba uga gaabin maayaan khabaalan ifsaadan fasaadin macnaha khabaalan marka waxaa la yidhaahdaa dhowr wej oo icraabaa ku jirto mansuub binasci lkhaafid oo markaa in la yidhaha laa ya'luunakum laa ya'luuna lakum idinka gaabin maayaan idinku khabaalan fii takhbiilikum ila masdar moogta fii takhbiilikum idin yacni fasaadin ay idin fasaadiyaan dhexdeeda ka gaabin maayaan marka mansuub binasci lkhaafid wa qiila waxaa la yidhi khabaalan waa tamyiiz tamyiiz oo muxawal can ilmafcuul laa ya'luunakum laa ya'luuna lakum yani idinka nu idin nuqsaamin maayaan idinku idin nuqsaamin maayaan khabaalan min jihati khabaalin xagga fasaadka marka maxay ka dhigan tahay laa ya'luuna khabaalakum laa ya'luuna ka gaabin maayaan khabaalakum ifsaadakum idinka fasaadinta ay idin fasaadinayaan ka gaabin maayaan marka macnahaas muxuu noqonayaa marka khabaalan mar tamyiizan ku icraabnay marka tamyiiz lagu icraabana waa tamyiiz oo muxawal ahoo muxawal can ilmafcuuli laa ya'luuna khabaalakum waxaysan ka gaabinaynin idinka inay idin halleeyaan marna waxaan ka dhignay mansuub binasci lkhaafido laa ya'luunakum idinka nuqsaamin maayaan idin nuqsaamin maayaan khabaalan fii takhbiilikum fasaadintiina dhexdeeda ka gaabin maayaan ayb taasna marka waa wej kale ibnu caiya isaga marka laa ya'luuna lakum fii takbiilikum saasuu icraabay khabaalantana marka mansuub binasci lkhaafid in laga dhigo kumtaanna bimacnaa lakum in laga dhigo laam loo soo qadaro ayb waqiila waxaa la yihi tadmiim baa ku jira oo laa ya'luunakum laa yamnacuunakum idinka celin maayaan khabaalan idinka celin maayaan fasaad markaa mafcuul waayba khabaalan labaad manaca laba mafcuulay qaadanaya kan koowaad waa kum midka labaadna waa khabaalan intaas baa ku bannaan marka wej kalaa kusii bannaan khabaalanta weliba in la xaaleeyo oo masdarun munakarun xaalan yaqacu oo marka la yidhaahdo mutakhabbiliina laa ya'luunakum idinka nuqsaamin maaya idin nuqsaamin maayaan khabaalan mutakhabbiliina xaal ay yihiin iyagoo idin fasaadinaya owjuhdaas baa marka khabaalanta icraabteeda ku bannaan wadduu waxay jeclay markaa fasaad ay idinka idin halleeyaan in yar idinkama dhimayaan wax yacni buun ma idinkaga dhimayaanoo wax yar idinkaga dhimi maayaan wadduu waxay jeclaysteen maa canidtum ay canatakum maada masderiya waa canatakum dhibkiinayba jeclaysteen oo ay tamaninayaan qad xaqiiqe ahee badad waxaa muuqatay albaqdaa'u baa muuqday caradii min afwaahihim afafkooday ka muuqatay alimaamu dabari wuxuu yidhi siday afkooda carada uga soo muuqatay laba macnou ku fasiray laba shay ayay cadaawaddu uga muuqanaysaa iqaamatuhum calaa kufrihim horta inay dul joogaan ooy ku negi yihiin gaalnimadooda inay gaalnimadooda baaqi ku yihiin waa waa fariin cad oo markaa tilmaamayso inay idin necab yihiin qofku haddii uu leeyahay anu diinkaa baatilkan dul joogayaa taada uma soo jeedi iqaamadaas oo diinkaa baatilkaa ay ku negi yihiin waxaa weeyaan waa muujin ay muujinayaan caradiinna midda labaadna waxa uu yidhi ama uu tilmaamay wa cadaawatuhum calayhi iyo cadaawadda ay diinkaa idinku idinkula collaysanayaan diinkaa marka yacni baadida iyo waxaa ku jiro ee ay idinku collaysanayaan oo iyaga ciddii ku khilaafta mabda-oodaas inay collaysanayaan iyadana waa muujin ay collaytan ay muujinayaan ayb ayb wacadaawatuhum calayhi madmuunu min adalaalati ayb taana marka waxaa weeyaan marka cadaawadoodaas marka ay diinkaas ku dhisayaan oo iyaga wixii ka soo haray ay idinku islaamnimada idinku necab yihiin baadidooday markaa yay ku dhex jirtaa iyadana ayb wacadaawatuhum calayhi ha cadaawadoodaas ay dul taagan yihiin muqiimuuna min adalaalati oo markaa yacni ay kuwa dul taagan ay yihiin cadaawadda ay dul joogaan oo baadida ah taasna iyadana waa weji labaad u ayb oo waxay iyagu marka ku taagan yihiin ciddii khilaafsan inay collaytan u muujinayaanna waa weji labaad marka khulaasada labada wej waxay tahay baatilka ay horta ay daa'im ku yihiin ay ku negi yihiin ay dul taagan yihiin waa wej wejka labaadna waxay tahay ciddii iyaga mabaadi'dooda khilaafsan inay collaysanayaan waa laba arrin marka gaalnimadoodiina qiyam ay u arkaano waxay leeyihiin waxaan innaga aan aaminsannahay oo aan yacni ku dhaqanno habdhaqankeennu waa qiyamkeenna waa ku taagnaanaynaa weligeen mana ka tegayno weliba waxay yidhahdaan uga tegi mayno waxyaabo yacni cusuurtii mugdiga in dib loogu laabto oo laga laabto ilbaxnimadan ma ogolin macnaheedu marka iyagu horta waxaanay dul taagan yihiin baatilkan waayo cusuur mugdi hadday jirto ayagaa mugdi ku jiri jiray waa ilaa muslimiinta cusuurta ay mugdiga ku sheegaan gaaladu muslimiinta wuxuu u ahaa cusuuru lisdihaar waa waqtiga ilbaxnimadoodu muuqatay xooggoodu uu muuqday wanaagoodii iyo islaamkii dhulka korkiisa uu ka oognaa ayay ayagu u yaqaanaan casruljaahili iyo casri dhib badan marka labadaa shay inay iyagu qiyamkaa ku taagnaadaan ay sheeganayaan waa cadaawad ay muujinayaan labo ciddii iyaga qiyamkooda khilaafto inay la dagaalamaanna waa iyadana muujin waayo cadaawadooda bannaanka taalla labadaas wej buu marka uu ku tilmaamay alimaamu abari waayahay qad xaqiiqe ah baded way muuqatay albaqdaa'u caradii min afwaahihim afafyaalkooda xaggeeda ay xaggooday kasoo muuqatay wamaa waladii kii tukfii ay tukfiihi ay qarinayso suduuruhum xabadyaalkooda quluubtooda laabahooda ayaa akbaru ka weynin badan waxa ay muujinayaan intay qalbiga ku hayaana ka badan allihii quluubta ogaayi waayo waxa axadka ka warramayo aayaddan marka salafka ama saxaabada say u fahamsanaayeen ibn abi xaatim wuxuu wariyey bisanadihi an can abidihqaana abudihqaana ninkaa la yihaha sanadkiisu sida u socda halkaas buu yani ka dhacay can abidihqaanata wuxuu yihi qiila licumara bni اlkhaaab cumar bnu اlkhaaab baa waxaa lagu yidhi ina haahunaa gulaama min ahli اlxiira meeshaan waxaa jooga nin dhallinyaro ah magaalada xiiro la yihaha ka yimid xaafidun kaatibun waa diiwaan haye qoraa ah waa nin yacnii karaani ahoo si fiican wax u qori karo xirfadda karaaninimada yaqaano diiwaan hayntana aada u yaqaano ee markaa shaqo u dirsoo ku shaqayso falow ittakhadtahu kaatiban haddaad qoraa ka dhiga lahayd oo waraaqaha iyo aada meelaha u diraysa iyo uu kuu qori lahaa ou diiwaanhayo kuu noqon lahaa waa fiicnaa lahayd faqaala wuxuu yidhi marka cumar radia allahu canhu qad ittakhadtu idan bitaanatan min duuni lmu'miniin haddii aan kan ka dhigto gaalka ah shaqadan aan u dhiibo aniga mu'miniinta ka soke ayaan waxaan ka dhigtay saaxiib hoosaad aayadaanuuna akhriyay marka allana wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu laa tatakiduu biطaanata min duunikum ibnu kathiir wuxuu leeyahay marka fafii hada alahar aharkan cumar laga wariyey maca hadihi alaaya aayaddanna lala qabo aharkan iyo aayadda markaa isku aqriso daliilun calaa ana ahla dimmati wuxuu daliil u yahay gaalada muslimka dhex joogto ku hoos nool laa yajuusu isticmaaluhum fi lkitaabati inaynan bannaanayn in loo dirsado shaqada ah inay wax u qoraan karaani inay xafiis ka noqdaan fi lkitaabati allatii fiiha istidaalatun cala almuslimiin waayo ninka markaad xafiis fariisisid oo waraaqaha isaga uu dadka ka qaadayo oo isagii marka uu la macaamilayo muslimiintii dadkii muslimiintii baad ka kormarisay isagoo aan muslim ahayn ee marka istidaala iyo iska sarraysiin muslimiinta dushooda ah shaqo ay ku sugan tahay inaan la sii karin wailaacun calaa dawaakhili umuurihim iyo shaqo kasta oo muslimiinta umuurahooda hoose in la ogaado ku tacalluqdo ku saabsan allatii yukhshaa an yufshuuha ila alacdaa taasoo looga cabsanayo inay cadowga ku faafiyaan min ahli lxarbi oo kuwa ahlu xarbiga ah shaqo noocaa lama siin karo yacnii maamulka dawliga ah qof aan yacni dadka muslimiinta ah qof aan marka muslim ahayn shaqadaa looma dhiibi karo haddii markaa shaqada uu qabanayo wax uun sir uu gudbin karo uu u gudbin karo dadka ahlu xarbiga ee gaalada uu u gudbin karo shaqadaa ma qaban karo lama siin karo shaqo sharaf uu ku leeyahayo dad muslimiina uu iskaga kor marin karana ma la siin karo aayaddan iyo xadiidka iyo aharkaa cumar sidaas baa laga fahmayaa buu yidhi alxaafid ibnu kathiir alimaam ibnulqayim kitaabkiisa axkaamu ahli dimma kitaab la dhuhu leeyahay gaalada muslimiinta ku hoos nool oo jizyada bixiso iyo kuwaa iyagu axkaamtoodu kitaab ka qoray fasal ayuu marka guntay wuxuu uga hadlay takallama fiihi wuxuu kaga hadlay fasalkaa ana umaraa'a almuslimiina asaalixiin umaradii muslimiintae wan wanaagsanaa ee dadka muslimiinta ka mid ahaa kaanuu laa yastacmiluuna almushrikiina fii umuuri lmuslimiin gaalo ma aynan shaqo ka sii jirin wax muslimiin ku tacalluqo dhexdooda fasal ayuu marka guntay fii siyaaqi alaayaati addaallati calaa gishi ahli dimmati lilmuslimiina wacadaawatihim wa khiyaanatihim wmucaadaati الrabi tacaalى liman acazahum ow waalaahum ow wallaahum umuura اlmuslimiin fasal sidaa macnihiisu yahay buu guntay oo uu leeyahay aayadihii kusoo arooray oo tusayo gaaladu inay khiyaana muslimiintu ay khiyaanaan cadowtooyadooda khiyaanadooda iyo sida ay rabbi ula ula collaytamayo ciddii iyaga cisayso ama yacni markaa tala u dhiibto ama ka yacnii ka weli dhigato ama tala muslimiinta u dhiibto waciidka marka kusoo aroora aayaadka masaladaa ku saabsan buu yacni fasal u guntay aayaadkii buu sheegay markaasuu hadalkan ku khatimay muhimka ah hadalkaa wuxuu leeyahay walamaa kaanat altawliyatu shaqiiqata alwilaayati u fiirsada shaqa siinta madax ka dhigiddu maadaama ay la siman tahay oy feer ordaysoy la dhalatay ka weli dhigashada yani ninkaad shaqo weyn aada siiso waa ninaad jeceshahay yacni shaqo weyn oo laysa siiyaa waxa ay ka tarjumaysaa ama ay la siman tahay qofkaa in la jecel yahay oo laga weli dhiganayo walamaa kaanat itawliyatu shaqiiqata alwilaayati markay tahay kaanat tawliyatuhum in shaqo loo dhiibaa waxay noqotay nowcan min tawaliihim waa nooc ka mida in ayaga laga weli dhigtay waqad axkama allahu tacaala allana wuxuu ku xukumay biana man tawallaahum qofkii ka weli dhigto fa inahu minhum inuu ayaga ka mid yahay walaa yatimu liimaanu iimaan iimaanna ma taam noqonayo ilaa bilbaraa'ati minhum in laga beri noqdo ma ahane walwilaayatu ka weli dhigashadana tunaafi lbaraa'ata baraa'aday anfinaysaa falaa tajtamicu albaraa'atu walwilaayatu abadan qof baraa-a inaad ka qaadato haddana aad ka weli dhigataa labadaa ma kulmi karaan walwilaayatu iczaazun ka weli dhigashaduna waa sharfid falaa tajtamicu hiya iyada iyo waidlaalu lkufri iyo gaalnimada dullaynteedu abadan weligood ma kulmaayaan walwilaayatu silatun xiriir waayo wilaayadu falaa tujaamicu mucaadaata alkaafiri abadan xiriir mar hadday tahay oo weliba iczaaz iyo sharaf sharaf ay ku jirto taa iyo ma kulmaayaan in laga cadow dhigta marka gaalkii abadan weligii axkaamu ahlidima marka hadalkaas ayuu ku yidhi hadalka cumar radia allaahu canhuna macnahaasoo kalu tilmaamaa waxa marka laga cararayaa maxay tahay haddii adiga ay ogaadaan sirtaada iyo dawaaqishaada iyo hoostaada ninkan cadow buu kuu yahay ilaahay baa kuu sheegay waana ka warqabaa xooggaaga iyo tabartaada iyo aqoontaada iyo dadka waxyaqaano iyo waxbarashadaada iyo ganacsigaaga iyo maalkaaga ciidankaagu wax walbaa markuu qiimeyn iyo ku sameeyo ku dhex jiro isaga oo uu ka tala bixinayo u fiirso hadda yacni tala bixintu xataa hadda heer waxay maraysaa waa soo dhaaftay meelihii xataa meelo waagii hore aynan geli jirin ayay hadda galaan waxaad arkaysaa marka dadka yacni bulshadan dhaqankeeda marka laga hadlayo oday dhaqameedyada xataa seminaaraa loo qabanayaa la leeyahay iyagii baa seminaaro u qabanayo tababarayo oday dhaqameedyadii way marka dhaqanna ma dhinna dhaqankiina faraa lagula jiraa siyaasaddii iyo maamulkiina faraha lagula jiraa dhaqaalihii sidoo kale waaye waxbarashadii waa sidoo kale yacni waxaad dareemaysaa marka waxa ka tala bixiya umuuraha muslimiinta caalamulislaami hadda gacantay si badan oo aada u yacni u xoog badan iyaga unbaa ka tala bixiya oo gacanta ay ugu jirtaa sirteedana aada iyo aada bay uga warqabaan marka taasna waayo waxaa laga cararayo waayo haddii cadowgaaga sirtaadu uu hayo weligaa kayaan iyo dadnimo yeelan maysid saa cadowgaagii baa taladaada wax ka ogi heer marka muslimiintu waxay marayaan ayaga xataa inaynan is-aamini karin oo ay u kala dhuumanayaan oo kan haddii aada war sheegto armaa maanta kan kaleoo kula fadhiya ama kii u geeyaa oo warkii uu usii geeyaa buu is leeyahay cabsi marka iyagiina cabsi bay kala qabaan taladiina iyaga taladiina xaggaasay jirtaa saas waaye marka wax loo baaba-aya cumar radia allahu canhu siyaasadiisa waxaa kaloo ka mid ahayd hadday danta kugu kalifto qof faajir ah oo aan laga aamin noqon karin dhibkiisa hadday danta kugu kalifto inaad shaqo u dirsato siyaasada cumar maxay ahayd wa kaana cumaru cumar wuxuu ahaa ida istacmala faajiran qawiyan faajir xoog badan hadduu adeegsanayo istaqsaa amrahu wa xaalahu arrintiisa iyo xaalkiisa aada iyo aad ayuu u lafa guri jiray waa la soco jiray macnaha shaqow u dirsanayaa intaas oo dadna waa daba socdaanoo waa la waa la feerinaya yacni macnuhu waxay tahay marka uu qof faajira uu ka maarimi waayo xoog leh inuu adeegsado cumar wuxuu sameyn jiray ishuu ku hay jiray oo waxaa laga wariyey inuu yidhi xadiidkiisa marka waxaa ku jira cumar baa waxaa lagu yidhi innaka tastaciinu birajuli aladii fiihi adigu waxaad kaalmaysataa nin wax ku jiraan wa fii riwaayatin birajuli lfaajir nin faajir ah baad kaalmaysanaya ka waran faqaala cumaru cumar wuxuu yidhi innii astacmiluhu aniga waa ku shaqaysanayaa liastaciina biquwatihi xooggiisa saan u kaalmaysto huma akuunu calaa qafaanihi waxaan ahaanayaa mid raaca isaga oo dul jooga mar walba yani ninka laftiisu haddii shaqay la yidhaha lana dul taagan yahay oo uu og yahay intaas oo il inay daba socoto oo ay ka warqabto oo akhbaartiisii la gudbinayo oo hadduu meel milicsado inta yacni la ciqaabayo ciqaab inuu mutaysanayo uu og yahay qofkaasi isaga laftiisa waa is-ilaalinayo laakiin maanta marka yacnii barnaamijkii hadda isticaano maba waa ka baxayba iyaga lamaba kaalmaysanaya waxaad mooddaa iyagaa loo kaalmeeya mabaadi'da qariban ayaa lagu kaalmeeyaa iyaga sidii ay dhulka korkiisa uga taagi lahaayeen ayb markaa de wax adiga aad ka awood badan taho sidaa doonto aad ka yeeli kartid maba ahanba iyagaaba kaa awood badan maanta oo sidaa yeel sidaa dheh sidaa dheh tarkiib iyo tarhiib labadaba isku daraayo allahu lmustacaan aayaddan marka macaanidaasaa ku jirta qad xaqiiqe eh bayannaa lakum waanu idiin caddaynay alaayaati baanu idiin caddaynay in kuntum haddii aad tihiin tacqiluuna inaad garanaysaan haa hooy antum idinku ulaa'i kuwaanaad tihiin idinku waa tuxibuuna waad jeclaanaysaan hum iyagaad jeclaanaysaan oo qaraabanimo iyo waxbaad ku jeclaanaysaan iyo derisnimo iyo walaa yuxibuunakum iyaguna idin jeclaan maayaan wa tu'minuuna waad rumaynaysaan bilkitaabi kitaabkii baad rumaynaysaan kullihi dhammaantiisa wa idaa haddii laquukum ay idinla kulmaan qaaluu waxay dhahayaan aamanaa waan rumaynay ayay leeyihiin wa idaa haddii khalow ay isu qaali noqdaanoo isu keli noqdaanna cadduu way qaniinayaan calaykum idinka korkiinay ku qaniinayaan alanaamila faraha yani farihii foodooday qaniinayaan ciilay idiin qaban min algaydi min ajli lgaydi carada darteed iyo ciilka dartiis qul dheh muutuu dhinta bigaydikum caradiina ku dhinta sidaa dheh oo la dhinta in allaha alla caliimun midkii ku ogaal badan waa bidaati suduuri laabaha waxa ku sugan ku jira halkanna marka cadaawada halka ay gaarsiisan tahay buu rabbi ka warramayaayo alimaam abu jacfar itabari wuxuu leeyahay walcadaawatu cala addiini cadaawadda waa laba walcadaawatu cala addiini cadaawadda diinta ku salaysan alcadaawatu alatii laa zawaala lahaa waa cadaawadda aan zuulaynin oo aan baaba' lahayn oon baaba-aynin ilaa biintiqaali axadi اlmutacaadiyeyni ilaa millati اlaakhari minhumaa ilaa waxay ku zuulaysaa labada colka ah midkood inuu mabdi'iisa ka guuro oo ka kale uu u guuro mabdi'iisa hadalkaa marka abu jacfar itabariyaa leh waalcadaawatu cala addiini cadaawadda diinta ku salaysan alatii laa zawaa alcadaawatu alatii laa zawaala lahaa waa cadaawadda aan zuulitaan iyo yacnii baaba iyo inay zuusho aan lahayn marnaba oo aan la filaynin inay baaba'do ilaa waxay ku zuulaysaa ilaa biintiqaali axadi almutacaadiyeyni labada iscollaysanaysa midkood inuu ka guuro ilaa millati laakhari ka kale diintiiso minhumaa iyaga ka mid inuu u guuro maaha marka haddaad aragto marka cadaawaddii wax la dhamay kara maaha hadii marka dhammayn laysku dayo iyagii xaggooda kama dhammaato waa sidana ilaahay uu tilmaamayo waana muujiyaan bannaankay u taallaa iyaga cadaawadooda oo waxay yidhaahdaan habkan iyo habkaa iyo habkaa in loo noolaado waa kasoo horjeedna ayay leeyihiin habka ay tilmaamayaan oo habkii rasuulka u noolaa salawaatu ullahi wasalaamu calayh habkaas iyo habkaas iyo habkaa muslimku inuu u noolaado ou rabo wax adduunyadan la soconaya maaha mana u dulqaado karno iyagii marka waxoodii saasuu bannaanka u yaallaan oo taas marka cadowtooyay abuureysaa iyaga lama aha laakiin kitaabkii wixii ku qornaa iyo aayadihii qur-aanka iyo ay tilmaamayeen iyaga waxaad moodaa marka in ha laga tago laleeyahay ha laga tago waayo kitaabkan mushkilada iyo dhibaatada iyo dadku inay isnacaan ayay keenayaan ay leeyihiin aayadaha qur-aanka iyo marka waa waa in la khafiifiyaa ama laga tagaan marka haddaan mu'miniin nahayna kalaam ilaahay annagu ma khafiifi karno sida uu yahay un inuu marka aan u qaadano aan u rumayno taa unbaa marka yacni nalagu addoonsaday adduunyadana inaan middaas ku joogno nalaga rabaan haa hooy antum idinku ulaa'i kuwaan ayaa tihiin tuxibuuna waad jeclaanaysaan hum iyagii baad jeclaanaysaan walaa yuxibuuna ma jeclaanayaan iyagana kum idinka idin jeclaan maayaan watu'minuuna waad rumaynaysaan bilkitaabi kitaabkii baad rumaynaysaan kullihi dhammaantiisa wa idaa haddii laquukum ay idinla kulmaan qaaluu waxay dhahayaan aamanaa waan rumaynay been bay idiin sheegayaan waa munaafiqiintii ahlu kitaabka wa idaa haddii khalow ay isu keli noqdaan cadduu way qaniinayaan calaykum idinka dartiinay u qaniinayaan alanaamila faraha min algaydi liajli اlgaydi carada darteed marka idinka waxaad ku xeerinaysaan inaad isla nuugteen inaad isla dhalateen walaalnimo qaraabanimo iyo wa yani waxbaad xeerinaysaan iyo musaaxiditinimo iyo laakiin iyagu waxba ma xeerinayaan suuratu tawbana waa ugu tegi doonaayo kayfa wain yadharuu calaykum laa yarqubuu fiikum ila walaa dima ballan iyo qaraabanimo iyo midna idin ilaalin maayaan marka watu'minuuna bilkitaabi kullihi marka maxaa laga wadaa kutubtao dhan fiiri idinka mu'miniinta waxaad rumaysan tihiin towreed injiil waad rumaysan tihiin qur-aankii baad rumaysan tihiin kutubtii dhammaa idinka waa ogoshihiinoo waa rumaysan tihiinoo iyaga kitaabkoodii baad waxaad leedihiin kitaabkiinii nebiyullaahi muusa lagu soo dejiyey waa ogolnahay waa rumaysannahay idinka leedihiin kutubtii dhammaan waa rumaynaysaan sidaasoo ay tahay iyagii cadaawadda waday oo aan idinka waxba idiin ogolayn ayaa haddana marka waxaa weeyaan iyagaan idin jeclaanaynin mar walba saasu alla leeyahay markaa qof ambiya rusushii oo dhan waa rumaysanahay dhahayo kutubtii oo dhan waa rumaysanahay dhahayo haddana in la yidhaha qofkaani waa qof macangeg ah oo isaga keligiis inuu toosan yahay isu arko oo inuu dad wax la wadaago aan ogolayn in la yidhaahdaa waa qalad waayo adiga rusushii iyo kutubtii baad ogoshahay warkaaley xaqan annagay idinka noo siman aan iskugu imaanna waayo warkaaga warkaas marka maxaa ka fiican qul yaa ahla alkitaabi tacaalow ilaa kalimatin sawaaءin baynana wa baynakum ayaan soo marnay anlaa nacbuda ilah ila اllaha walaa nushrika bihi shay-an marka qof cadaaladdaa ku socdo in la yidhaahdo adigii waxaad tahay qofaan waxa uu sheegaya la fahmi karin oo aan yani meelo u socdo aan la aqoonin in la yidhaahdo waa xaqaa'iqdii oo la dabagedinayo ayb qul waxaa tiraa muutuu dhinta bikaydikum maa yani caradiina la dhinta ay maca haydikum caradiina maceeda la dhinta in allaha alla caliimun kii ku ogaal badan waa bidaati suduuri laabaha waxa ku sugan in tamsaskum xasanatun tasu'hum wain tusibkum sayi'at yafraxuu biha in tamsaskum hadday idin taabato xasanatun xumi hadday yacni wanaag xaalad wanaagsan oo hagaagsan hadday idin asiibto tasu-hum way xumaynaysaa arrintaayo way dhibaysaa iyaga wain tusibkum hadday idinku dhacdo sayi-atun xaalad xunna yafraxuu way farxayaan bihaa xaaladaa xun ayay la farxayaan ood qabtaan idinka wain tasbiruu haddaad sabartaan ood ku sabartaan iimaanka watattaquu aada ilaahay ka dhowrsataan ood gaashaamataan ood alla ka cabsataan laa yadurukum idin dhibi maayo keyduhum hagartooda shay-an waxba idinka dhibi mayso in allaha alle muxiidun midkii koo koobid badan waay bimaa yacmaluuna waxa ay sameynayaan in tamsaskum hadday idin taabato idin asiibto xasanatun xaalad hagaagsan yacnii mu'miniinay haddii xaalad wanaagsan idinku dhacdo cadowgiina aad ka adkaataan waayo beder ayay mu'miniintu waxay uga adkaadeen gaaladii mushrikiintii yahuuddii oo ahlu kitaab ahoo cilmi leh mushrikiintaas in laga adkaado waa dhibaysaa arrintaa marka waxaa laleeyahy idinka guushiina xasano iyo xaalad wanaagsan hadday idin taabato idin asiibto tasu-hum way dhibaysaa waa xumaynaysaa arrintaa ay tuxsinhum way murug gelinaysaa ayb wain tusibkum hadday idin asiibto idinku dhacdo sayi-atun xaalad adag yacni xaalad xun ay masaa-atan masaa-atun hadday idin xumaan hadday idin asiibto oo ilaalo aada meel u dirteen oo kale inay hadday soo hungowdoo kale cadow hadduu xoogaa idinka asiibo iyo dhimasho ay idin gasho abaar hadday idinku dhacdo musiibo un hadday idinku dhacdo yafraxuu way farxayaan bihaa musiibadaa ayay yacni sababkeed ayay la farxayaan marka musiibadii bay ku farxayaan waa dad marka idinka dhibkiina un u taagan sidaasuu rabbi ka warrama dhibkooda marka sidaa loo soo loo suureeyey haddana qofkii haddii looga sheekeeyo cadowgiisa dhibkiisa cadow waa xoog badan yahay waa taatika badan yahay waa dhib badan yahay halkaanuu kaa soo gelayaa halkan buu kaa soo gelayaa waxaa markii lagu sheego haddana haddii aadan haysanin cuddo iyo wax markaa haddii aada malja iyo meel aada magan gasho haddaadan haysanin waaba ku waalanaa qofka soo maaha maskaxdiina waa uga tegaysaa niyad jabna waa ku dhacayaa diinku sidaas maaha qur-aanku marka xaalkooda markuu ka warramo iyo dhibaatadooda iyo dibindaabyadooda xalkeeduu daba dhigaa marka xalku sidan waaye marka wain tasbiruu watattaquun labadaa tilmaan haddii laydinka helo ood xaqa inaad la sabartantaan ilaahay aada ka cabsataan haddii aada dad alla noqotaan ilaahay baa idinkaga hiilinaya waana idinkaga gargaaraya intaas ma noqon kartaan waa marka laakiin haddii marka diinkiina barbar laga qaato qeyb laga qaato qeyb kalena dhinac kalena laga qaa yacni laga lagaga tago oo wasfigii iimaanka xaqiiqiga ahaa nalaga waayo iimaankii dhabta ahaa nalaga waayo waa un marka cadowtooyadooda iyo waa ku dhibtoonaynaa laakiin haddii kaloo a sabar iyo taqwo iyo la helo cadowtooyadoodii waxba ma dhibaysa markaa iyaga unbay marka ku laabaneen waana sidii nebiga iyo asxaabtiisa ay uga gudbeen adduunyadan waa imtixaan imtixaankaas marka in sabar lagu qaabilo aakhiradaa ka weyn qofkii markaa dhibaatadeeda laqo inta adduunyada uu joogo sabarka ku dadaalaya alla kacabsiga guusha isaga unbaa helaya wain tasbiruu haddii aada sabartaan watattaquu aada cabsataan ood ilaahay ka cabsataan laa yadurukum idin dhibi maayo kayduhum shirqoolkooda idindhigi idin dhibi maayo hagar hagartooda shay-an waxba idinka dhibi mayso ayb ibnu kathiir iyo naafic iyo abu camar iyo waxay akhriyeen laa yadirkum bikasri daad yuqaalu daara yadiiru dayran ayb waana majzuum oo jawaab ahaan baa loo jasmiyey inta kalena laa yadurukum bay akriyeen min dara yaduru daran ayb ayay akriyeen marka marfuuc inuu yahayo laa yadurukum marka la leeyahay laba wej ayaa rafcihiisa ku sugan mid waxay tahay anahu araada aljasma wa asluhu asalku wuxuu ahaa yudarirkum ayuu ahaa waa laysku idqaamay labadii ra marka ayaa xarakadii ayaa la naqliyey damatu ra-da ra-da hore ku taalay ayaa midda kale loo naqliyey wadumat wadumat athaaniyatu yani itbaacan marka laa yadurukum saasay noqotay marka laa yadurukum waaba majzuum marka laa yudarirkum ayay ahayd ta labaadna in la yidhaha an yakuuna laada bimacnaa laysa waay waxaana markaa fa ayaa markaa loo loo idmaarinaya taqdiirkuna wuxuu noqonayaa wain tasbiruu watattaquu falaysa yadurukum kayduhum shay-an marka laa yadurukum marka la yidhaha saas laa yadirkum marka la yidhahana waaba majzuum iyada waana jawaabtii ishkaal male markaas icraabta marka laa yadurukumta iyana sidaas in allaha alle bimaa yacmaluuna waxa ay samaynayaan muxiiطun midkii koobay waayo oo cilmi ku koobay waayo alle intaas markii laga hadlay aayadda soo socoto waid qadowta min ahlika tubawi'u lmu'miniina maqaacida lilqitaali wallahu samiicun caliim laga bilaabo ilaa iyo suuradda aakhirkeeda ku dhowaad dagaalkii uxud iyo xaalkiisa iyo xikamkii ku jiray iyo fiqigiisii ayaa loogaga hadlayaa hada aakhiruhu wallahu aclam wslى اllahu wslm عlى nabiyina mxamedi walih waasxaabih casharkana usbuuca dambe ma jiraayo saddexda maalmoodoo soo socoto usbuuca soo socdo cashar ma jiro in sha allahu tacaala usbuuca kuxigaan isku imaanaynaa usbuuca soo socdo cashar ma jiro waa kan soo socdo keliya in sha allahu tacaala